munaasabad ay ku qalin jibinayeen arday dhammaysatay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee nugaal garowe ayaa lagu qabtay magaalada garowe munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay bahda waxbarashada gobolka mudug maamulka iskuulka macalimiin waalidiini marti sharaf kale maamulaha iskuulka nugaal garowe cabdalle saalim axmed ayaa ka waramaya marxaladihii ay soo mareen ardayda qalinjabisay fasalkan hadda qalinjabinaya waa dufcaddii labiyo tobnaad ee dugsiga sare ee nugaal ee ka qalinjabinaysa fasalkaas dugsigu waa dugsiga dugsiyada ugu daada yar buu ka mid yahay gobolka nugaal ama degmada garoowe ha ahaatee waxaan rajaynayaa ardadaas u rajaynaya haddii laha idmo inay guul guul weyn inay ka keeni doonaan haddii rabbi idmo imtixaankay u fadhiisteen haddii ilaahay yidhaahdo waan ugu ducaynaynaa ilaahay inuu guuleeyo adduun iyo aakhiraba intaa kadib u dhiirigelinayaa waan u sheegayaa waxbarashadii inay hadda koob u tahay inay halkaa dadaalka ka sii wadaan jaamacadihii iyo qaybihii kasii sarreeya loo sii tallaabi doono in aan halganka iyo dadaalka waxbarasho ee la wado aadan kow ka joogin ee aada sii dadaashid oo sii wada sii socotid oo hore u sii socotid intii awooddaada iyo karaankaagana ahna dalkaaga iyo dadkaaga inta aada baratay aada wax ugu qabatid haddii ilaaha idmo qaar ka mida marad sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan waxbarashada howlihiisa waxbarasho ku mashquulo ilaahay wax walba waa u fududaynayaa wax hor istaagi karayaa ma jiraan aayaddaasaa caddaynaysa ittaqullaaha wa yucallimukumullaahu marka waxaa laydinka ramaa inaad arrintaa xasuusnaataan oo aada ku dadaashaan waana u hambalyaynaynaa waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo runtii waxaan uga mahad celinayaa maamulka iskuulka iyo ardada nugaal xafladdan caawa quruxda badan oo ay qabsadeen waan ku sii dhiirigelinaynaa laakiin mar walba sidii mas-uuliyiintii igu horraysaba ay sheegeen inaan waalidka culays badan la saarin dalkiinna aa wax ka barataan baan idinkula talinaynaa dufcaddan ayaa dufcaddii labiyo tobanaad ee ka qalin jibisay iskuulka nugaal garowe